maamulka ahlusunna waljamaaca ayaa degmada guriceel ku xidhay odayaal sida la sheegay la dhacsanaa shirka ka soconaya magaalada cadaado ee gobolka galguduud iyagoona sidoo kale u hanjabay qaar ka mid ah odayaashaasi nabadoon cali sheekh maxamuud ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay inaysan jirin odayaal ka qayb galay shirka ahlusunna ay ka cilaamisay inay ka furayso degmada guriceel ee gobolkaasi galguduud walaala odayaal iyo waxgarad ka tega ma jiraan maanta ayaa odayaalka guriceel ayay shireen waxay sheegeen bayaan waxay soo saareen in yacni ay taageersan yihiin maamulka laga dhisayo cadaado oo ummadda yacni labada gobol mudug iyo galgaduud loo dhisayo muddo socday odayaalkii noocaas ahay hadda waxaa la xirxiray qaar ka mid oo hadda xabsiga ku jira nin suldaanu waa xiran yahay ragga kalena saniya saaka taleefona loo soo dirayay waxaa weeye seed u dhigi kartaan afkaartiina yacni maaragtay iyo fikrigiina seed u muujin kartaan wax kale oo dembiga ay ka galeen ma jirin marka arrintaas hadda nin suldaanaha u xiran saakay fikrigii idaacadaha saakay waraysi la siiyey wiilasha idaacadaha waa xireen kaamaradii waa ka qaadeen ilaa maanta taleefano iyo waxa ku socday odayaalkay waxgaradka iyo handadaad seed u hadli kartaan annaku marka waxaan kuu sheegaynaa maamulaan ognahay iyo waxgaradaan ognahay midka cadaadaan ku ognahay fadhiya
ahlu sunna wal-jamaaca ayaa sidan oo kale u xirtay hadda ka hor weliyaal ay ku eedeysay inay tabinayeen shirka ka soconaya magaalada cadaado ee gobolkaasi galgaduud